Dadka ka shaqeeya nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada Jowhar ayaa waxa ay maamulka iyo shacabka ku dhaqa magaalada Jowhar ka codsadeen in ay ku taageeraan agabka nadaafadda si ay u xoojiyaan bilic soo celinta magaalada Jowhar.
hadda waxa waaye anugu waxaan u baahannahay qalab ma haysani oon ku shaqayno gacyaha maan gashinaynahay kuwixi waxaan ku soo aruuriyana maahan warku barasyaanna ay lahan raali ahaadee wixii noo soo qabanaysiin unugu aana baahina hayso unugu aana qalab haysanin aan ii sheegu haya aniga raalina aleega ahaado waxaan qaatoyna male unugu waxaa noona siiyoo hayo male saanaana waag baryaan waday inu nookni anirayad waxna ma nool soo waday khamiis khamiis ato xaafada in aan nadaafsano aan nadiifsano maqlay maxaana u socdo mushaar ma noogu socdo raali ana anaga ahaado qalab anoola keeno yaa gaariga maqarka farkeetada wax alla wixiina garaafa noola keeno waa raali ahaada waana u sheegaysin kadoomiyaarka oo xaafada oo oo xisaabsan inankana raali ahaad waana soo booqateene raali ahaada yaa waa dadaasheen
haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada jowhar ayaa waxay heegan ugu jiraan sidii ay u soo celin lahaayeen bilicda iyo dhaldhalaalka magaalada jowhar maadaama ay tahay caasimada maamul goboleedka hirshabelle iyagoo u baahan in garab istaag loo muujiyo haweenkaasi ku shaqeeya sida mutadawacnimada ah